maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay dowladda federaalk ayaa xilka ka qaaday taliyaha ciidamada badda wareegta ka soo baxday taliyaha ciidamada dowladda federaalka odowaa yuusuf raag ayaa xilka looga qaaday taliyaha ciidanka badda jenaraal cabdi ward sami macalin taliyaha xilka laga qaaday ayaa lagu eedeeyey masuq maasuq waxaana ku socda baadhitana lagu caddaynaya eedda loo soo jeediyey horaan waxaa sidaan oo kale xilka looga qaaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo iyagana lagu eedeeyey masuq maasuq iyo waxisdabamareen tobannaan ruux ayaa ku shahiiday kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen duqima ka dhacay marinka godoonsan ee khaza iyadoo ay xaaladda aad u adag ka jirta guud ahaan mandiqada godoonsan ee khaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay duqeen aad u xoogan oo xagga cirka ay ka fuliyeen xerada jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku dileen afar ruux oo shacab ah halka ay dhawacyo kala duwan soo gaarsiiyeen kuwa kaloo aad u fara badan sidoo kale wararkii naga soo gaaraya marinka khaza waxay sheegayaan in halkaasi uu ka jira qabow aad u daran dadka shacabkan ay ku nool yihiin xaalad aad u daran oo qabow ah teendhooyinkai ay ku hooyan yihiin dadka barakacayaasha ayaana waxaa la sheegayaa inay biyuhu qaadeen maadaamaay halkaasi ka dayan roobab mahiigaan ah subaxii horee maanta waree soo saartay wasaaradda caafimaadka ee qidaaca khaza ayaana waxay ku sheegtay inuu khaza ku dhintay canugii shanaad sabab u ku aadan qowlka daran ee halkaasi ka jira xaaladani adag ayaa waxaa dhanka kale barbar socto duqeymo xoogan oo xagga cirka ah kuwaasoo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda islamarkaana sababay khasaare kala duwan gumaystaha yuhuudda ayaa si rasmiya u shaaciyey in netanyahu laga helay cudurka kansarka qanjiraha ee burustate janaalka labayo toban ee cibriga ayaa xaqiijiyey in ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu oo toddobaatan iyo shan jir ah laga helay kansarka qanjiraha ee burustate netanyahu ayaa waxa weli ku jira isbitaalka gaaraan qaybta gargaarka deg dega iyadoona uu halkaasi khaliin ku maray xafiiska ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa waxauu sheegay in netanyahu loo wareejiyey qaybta daryeelka deg deg ee dhulka hoostiisa ku taalo xaruntaasoo si adah loo ilaaliyo waxaana la filayaa inuu ku jiro isbitaalka si loo ogaado xaaladiisa caafimaad maalmaha soo socda wararka qaar ayaa waxay sheegayeen netanyahu xilka ra-iisul wasaare masi kumeel gaar ahaan ugu sii dhiibay ku-xigeenkiisa netanyahu oo ah dembiila dagaal ayaa muddo afar iyo toban bilood xasuuq ka wada marinka godoonsan ee khaza waxaana xanuunkiisa aad ugu farxay inta badan bulshooyinka caalamka ku dhaqan xubno ka tirsan booliiska waddanka masar ayaa ku dhintay kuwa kana waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhashay hamamka gaaska oo ka dhacay gudaha waddankaasi wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka masar ayaa waxay shaaca ka qaaday in saddex ka mid ah ciidamada booliiska ay ku dhinteen qarax ka dhashay hamamka gaaska iyadoo dhanka kala sheegtay inay qaraxasi ku dhaawacmeen laba askari oo kale askarta ku dhimatay qaraxa ayaana waxaa ka mid ah sargaal sare bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka masar ayaana waxaa lagu sheegay in qaraxani ka dhashay gaaska u yimid kadib dayactir ay booliiska ku sameynayeen baqaar ku yaala xarun lagu tababara booliiska oo ku taala gudaha waddankaasi laamaha ammaanka ee dalka masar ayaa waxay dhankoodu sheegeen inaysan jirin cid lagu tuhmaya in dhacdadani ka dambeyso mareykanka ayaa koloniya milatari u diray xulifadiisa dalka suuriya iyadoo ay weli socdaan dagaalada adag ee u dhexeeya ciidamada kurdiyiinta ee uu mareykanku taageerayo iyo kuwa xukuumadda cusub ee suuriya ayaa waxaa la soo sheegaya inuu mareykanka taageero milatari uu soo gaarsiiyey ciidamada kurdiyiinta ilo gobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan mareykanka ay gudaha u soo galeen dalka suuriya tan iyo markii la riday nidaamka bashaar al asad iyagoona ka soo tallaabay dhanka xadka uu dalkaasi la wadaaga ciraaqa wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in koloniyadan ay ka koobnaayeen lixdan baabuuro sida hub rasaasiyo agabyo ciidan kuwaasoo u soo jeestay dhanka saldhigga ciidamada kurdiyiinta ay ku leeyihiin gobollada hasake iyo daarusuur diyaaradda ayaa ku burburtay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee dalka jarmalka wararka ka imaanaya dalka jarmalka ayaa waxay ku warramayaan in diyaaraday ku burburtay geegada starged ee gudaha dalka jarmalka warbaahinta ka soo baxda dalka jarmalka ma aysan ilaa iminka shaacin xaddiga khasaaraha ka dhashay shilkan diyaaradeeda waxaa maalmihii lasoo dhaafay lasoo tebinayay shilal diyaaradeed oo ay ku nafwaayeen tobannaan ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwa kaloo aad u fara badan wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa